nolosha qoyska ayaa inta badan ku tiirsan lamaanaha oo si wada jir ah u wajaha qabadaha nolosha iyagoo diiradda saaraya xanaaneynta iyo barbaarinta ubadka sidoo kalena nolosha qoyska ayaa ah mid lagu hilmaamo qabadaha ku gadaama nolosha furniinku waxa uu keeni karaa dhowr nooc oo dareen ah furniinku waxa uu ku reebi karaa carruurta inay dareemaan culeysya daran marka ay waalidiintu kala tagaan dhibaatooyinka furiinku ku leedahay carruurtu waa ay kala duunaan kartaa carruurta qaarkood waa ay ka falceliyaan furiinka si dabiici ah oo faham leh halka carruurta kalena laga yaabaa inay la halgamaan kala guurka saamaynta ayaa inta badan lagu arkaa qoysaska soomaaliyeed taas oo keeni karta carruurta inay waayaan waxyaabaha aas-aasi u ah nolosha qaar ka mid ee dhallinyarada wax ka barata jaamacadaha kala duwan ee magaalada kismaayo ayaa waxay iga warbixiyeen waxyaabaha keena furiinka kusoo badanaya magaalada su-aasha i weydiisay runtii waa maaragtay waxaan isleeyahay waa wax aada maaragtay magaalada uga jiro baryahan dambena aada usoo badanayo aniga fikirkeyga iyo iyo waayo aragnimadeyda haddii aan ku cabiro waxyaabahaba sababo in maaragtay qoyska uu burburo kow waxaa ka horta xagga maaragtay dhaqaalaha dhaqaala yari soo food saaro ninka sababtoo ah qofka masruufka laga rabo iyo maaragtay dhaqaalaha laga rabo waa ninka ragga in maaragtay qoyskaas uu biilo uu infaaqo waxaa laga rabaa maaragtay ninka ragga laga rabaa haddii ninka raggii ay maaragtay dhaqaalahii dhaqaala xumi ay soo food saarto waxaa imaanaya maaragtay in labadii qof ay isku hor imaadaan dhaqaala xumidana waxaa ugu weyn oo maaragtay keeno waan ogsoonahay waddan maaragtay hadda soo koobsanayo ayaan maaragtay ku nool lahay waxaa kaloo jiro caqabada labaad oo aan isleeyahay aniga way sababi kartaa burburka qoyska isfaham yari maxaan ku idhaahdaaye labada qof marka hore ay maaragtay soo wada sheekeysanayaan iyagoo aan maaragtay aad maaragtay isku dhexgelin inkastoo labada qof markii ay maaragtay isku imaadaan uun qof walba dabeecaddiisa markaas uun la ogaan karo inta kale qofka uu burcad isku kaasoo marinayo laakiin waxaa ila quman in labada qof ee maaragtay muddo waqti soo wada qaataan haddii xataa laisku geynayo in fursad la siiyo ayaga naftirkooda bal ay isku fahmaan labadaas arrimooda maaragtay a isleeyahay labada arrin oo maaragtay ugu waaweyn ee sababi karo maaragtay burburka qoyska saan qabo waxay marka hore ku bilaabanaysaa waxoogaa isfahamka oon fadhinin iyo labada qof markii ay isrukaansanayaan waxay salka ku haysaa dhaliintan marka hore iyo bilowga hore haddii waxaan dee qofka maskaxdiisu uu toos waxaan shay cibaada inuu yahay marka uu gelayo aaminsan yahayna cibaado inuu yahay guurku oo dhinac markii dee laga fiiriyo oo rasuulku naxariista nabadgelyo korkiisa ahaatee uu yidhi badiya guurka si maanta qiyaab aan ugula tartamo madaha kale dhinaca faa'iidada iyo shaygaa diiniga ka tahay dhanka kale uma adkaysanayaan labada qoof ishukaansanaya dhallinyarada soomaaliyeed ee xilliga welibana la joogo waxaa ku jira ka fiirsasho fara badan la'aan oo ka imanaysa xagga xagga muxuu ahaa diiniyan ama sharciga islaamka inta badan sababto a gabadhu waxay leedahay guurso guurka marka dhab ma aha waxaan inuu dhab yaha fiican waxayna leedahay hadhow ninkan markaad ka fujisato iska fur haddana laba bilood ama saddex bilood kabacdi mid kala guurso waxoogaa waxaan saaminsanahay un waxoogaa sariirtaas intaas bartaa inay dib usii garato saan anigu isleeyahay marka halkaas dhabtii baan ka jirin waxaan dhihi lahaa dhammaan bulshada jubbaland ha noqoto ama guud ahaan bulshada soomaaliyeed ha noqoto waxaan dhihi lahaa kow ha lagu fadhiisiyaa laka cabsiga dhallinyartan soomaaliyeed waan aaminsanahay hadday alla ka cabsiga ku fadhiisiyaan ama rag ha noqoto ama dumar ha noqoto shaygaas wuu waarayaa waayo waxaa bays oo ama sal oo alla ka cabsiga wiilku wuxuu yahay bay gabadhu garan hadduu duruufaysan yahay bay garan hadduu si kale wax ka yahay bay garan wiilkuna sidoo kale gabadha wuu garanoo boqolkiiba boqol isaga inkastoo nin uu yahay oo caqli fara badan laga rabo dulqaadashadii laga rabo waxaasoo dhan buu marka fahmi marka saasaan dhehi lahaa carruurta ku korta saamaynta ayaa ah kuwa inta badan isticmaala daraagska iyo waxyaabaha la midka iyagoo ku salaysan saamaynta qoyska kala taga awgi carruurta ayaa inta badan raaca dhanka hooyada iyadoo ay qaadato dhammaan mas-uuliyaddii saarneyd aabbaha balse ma helaan farxad joogta waayo weli waxa ay ka maqan noloshooda taas oo ay ugu dambayntii keeni karta inay carruurtu waayaan waxyaabaha aas-aasi u ah nolosha